bismillahi raxmaan raxiim waxaa waraysigan kooban noogu martiya gudoomiyaha xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga wadani horena uga tirsanaan jiray xisbiga talada haye ee kulmiye ahaani jiray agaasimi guud ee wasaaradda dhallinyarta iyo ciyaaraha ugu horeyn kusoo dhowo shabakada caalamiga ah ee qurba joogta su-aasha ugu horeysan doonaya inaan kuweydiiyo xogaya waxay tahay waa sidee dareenkaagu xilkan cusub ee lagu magacaabay maxaad se isleedahay waad ku soo kordhin kartaa xisbigan mucaaradka ah ee wadani
bismillahi raxmaan raxiim runtii de mar haddii lay magacaabay oo aanan ka cudur daaran macnaheedu waxa weye waan ku faraxsanahay xilka lay magacaabay caqligayga iyo doonistayda gaarka ah ayaanan ku doortay inaan ka mid noqdo wakhtigan xaadirka xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo runtii de aan islaahay malaa waa halka aad marka de qofka siyaasigii marka markastuu israa waxbaa leexday waxa weeyaan haddaanu siyaasadda ka bixin de wax toosi baa ku jirta dareenkiisa soo gelaysa aan islaahay malaa imika waa halka aad wax ka toosin kartaan de maadaamay inagu waajib tahay inaynu u shaqayno ummadeenna dalkeenna aynu u shaqayno marka runtii waan soo dhaweynaya xilkan waanan ku faraxsanahay
si fiican waxaa tahay qof si dhow ugu dhex jira dhallinyarta marka ma la oran karaa mustafi waaba nin dhallinyaro ahba
niyow adugu haa dad badani way suran karaan de waanan kusoo dhawaaday inkastoon islaahay malaa imika waad sii dabayaaqaynaysaa xilligii dhallinyaranimada aad sii dabayaaqaynaysa ad ku jirta waad kasii baxaysaa qofku de mar hadduu afartan kaba xaggaas daro u dhaafo waxaad waxaa la isuranaya waa laakiin de haddana kolley siyaasadda markaad eegto innaga dhaqankeena somaliland markaad eegto iyo soomaaliya iyo beriga afrikaba inta badan iyo afrikaankaba kajarka siyaasadda ee ayaa iska ah inaan dadku inta badan aanay kontonka iyo wixii ka hooseeya inaanay siyaasadda si toosa inaanay ugu biirino weli caruur loo haysto dee taa marka laga yimaado de majuur baanahay imika nin weyn baanahay marka dhallinyarada weli waan kusii dhex jiraa laakiin de waxaan soo arkaa imika nin weyn oo siyaasi aan soo arkaa waan gartay maxaad kala socotaa baahiyaha ugu badan ee maanta dhallinyarta haysta ee aad isleedihiin haddaad talada ku guulaystaan waxbaad ka qaban karaysa wallaahi niyow duruufaha dhallinyarada ku xeeran baahiyaha dhinac walba markaad eegto aad iyo aad bay runtii u ballaadhan yihiin way jiraan waxyaaba badan oo xukuumaddan kulmiye berigii mucaaradka xukuumad kulmiye u ahaa waan ku jiray anigu dadkii halgami jiray ee kulmiye lasoo kifaaxay baan ku jiray taa macnaheedu maaha dee lagama bixi kare haddaad aragto xisbigii iyo dowladdii kasoo dhex baxday inay himilooyinkii iyo waxyaabihii ummadda u dooratay ay dee gaftay waad runtii waad ka leexan kartaa taasina waa sababaha igu kalifay inaan xisbigan mucaaradka imika doorbido arrimaha dhallinyarada iyo duruufaha dhallinyarada ku xeerani aad bay runtii u qalqalabsan yihiin de waa mide dadka xisbiga mucaaradka laftiisa kulmiya wuxuu ka dabaalanlayay imaka ballanqaadyadii faraha badnaa ee uu sameeyey ee wadahallaasiga ahaa buu ka dabaalanlayay marka annaga lafteeda waxaanu ka taxadaraynaa inaanu dadka beenu sheegno oo waxyaabo badan oo aan la qaban karayn oo aynaan qaran ahaan dee awooddeedaba lahayn in dadka loo sheego laakiin waxaan aaminsannahay inuu dhallinyarada iyo qaabkii loo wajahi lahaa duruufaha dhallinyaranimada dhallinyarada hadday noqon lahayd in laga wada tashado istaraatiijiyado gaar ahoo la siiyo ahmiyadda oo dee prioritiga halkas hore lasoo dhigo dhallinyarada inuu kulmiya waxyaaba badan oo caynkaas xukuumadda nimika jirta ay ka gaabisay baan runtii aaminsannahay oo waad og tahay oo waan soo maray wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaarahan soo maray runtii markaad eegta bajetka sida loo daneeyo wasiirada had iyo jeer loo magacaabo waxaad arkaysaa inaanay weli dowladda inaanay priority u ahayn ahmiyadda dhallinyarada waayo waa halka laga hogaamiyo marka waxaan isleeyahay wadani anigu wixii dee raygayga ah iyo initiativekaygii dee ilaahay wixii uu siiyey firsii aan igu abuuraa waan ku biirin aqoonta iyo waaya aragnimada aan helay intii aan siyaasadda ku jirayna waan ku biirin waxaana runtii isku dayi doonaa oonu kor iyo hoosba odhan doonaa in dee dhallinyaradu ay tahay mustaqbalkii wadanka haddii iyaga la hagaajiyo uu wadanka uu hagaagayo wadankeenu oo mustaqbalka hogaamiyayaal fiicani soo baxayaan haddii iyaga la xumeeyana aynu mugdi kusii socon doono iyo rajooyin aan fiicnayn runtii marka waan dadaali doonaa insha alla in dhallinyarada la horumariyo haddaan nahay xisbiga wadani si fiican haatan waxaa tahay haddaan ka dhigo su-aasha ugu dambaysa xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani marka la eego arrimaha gudaha ee wadanka gaar ahaana arrimaha bulshada runtii waxaad muuqatay in dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan hadday noqoto waxbarashadii caafimaadkii dhinacii ganacsiga oo runtii aad arkaysid dad maati ah oo la burburinayo oo haatan aanu halkan soo marnay suuq bartimiisa aad arkaysid dad runtii la yaacaya nafahoodii iyo hantidoodii la yaacaya marka xisbi ahaan aragtiduna waa maxay in dadka maatida ee bacdiyaalka ah runtii cagaf la geliyo la burburiyo se maxaa idinka qorshaysan arrimaha haddaad talada dalka u guulaystaan
arrimaha dhibaatooyinka bulshada haysta sociali runtii waxa weeyaan waa dhibaatooyin fara badan oo aan la soo koobi karayn xukuumadduna inta badan maqli maysid had iyo jeer haddaad adduunka siyaasadaha adduunka iyo siyaasiyiinta caanka ah ee adduunka iyo waxyaabahay kusoo horumareen ee siyaasadooda caanka ku noqotay iyo dadka adduunka loogu jecel yahay dadka la yidhahdo charismatic leaderska waxaad arkaysaa inay inay yihiin dadka inta badan u hadli jiray dadka danyarta inaga waxaad moodaa intan xukuumadan kulmiye ay dalka haysatay waxaa abuurantay burjuwaasiyadda wixii laodhan jiray riboodo badanoo xitaa u n-ka iyo weel bank iyo ay soo saareen baa ayay ku caddahay dhibaatooyinka intii xukuumaddan jirtay abuurmay waxaa ka mid a dadkii u kala tegay laba dabqadoodbu dabaqadii baad moodaa inay abuurmayaanoo dadkii in baaba ah iyo in dhargeysa oo ama hantida qaranka dee ha ka taajirto ama siyaabo kaloo loo naasnuujinaya ha ka taajirto ama ha la saacidibo oo sida xisbiga republicanka ee maraykanka ee had iyo jeer dabaqada sare taageera dowladdani ha u muuqatabe waxaad moodaa had iyo jeer iminka dowladdeennan fookaskeedu ma ahaba in dadka danyarta ay eegto waxaana kuu cadaynaya arrimaha matalan arrimaha dhaqaalaha oo kale cashuuraha oo kale siday u fookas garaysay oo adigoo ogaa laxa jecla xumada ku jirta dowladda iyo sidaanay dadka danyartaa weegeen waa tii booydaha iyadoo hargeysa aad og tahay inay biyeeladahay oo aanay dadka boqolkiiba hargeysa ku nool boqolkiiba toddobaatan biyo helin waa tii booydihii dadka usoo dhaaminayay la saaray cashuurta iyo takaaliifta khayralcaadiga ah halkay dowladdu ka faasilisayadkareen lahayd inay dadku helaan dadka danyartii jirkaanka hargeysa ka taagan labada kun ama kun iyo shanta boqol bal inay dee haddaan xitaa lacagta laga wadayn karin in wax laga daayo halka dowladda kaga fikri lahayd waadigii ogaa deetana magaalada buuq iyo yoon baa ka dhacay iyo mudaharaado ku aadan biyo la-aanta waxaa ka maqan waxaad moodaa dee ma garan la'a oo dad badan oo caqli badan baa ku jira oo ma odhanayna dee dadka dowladda ku jira aqoon iyo caqli toona ma lehe waxa laakiin laxasocladii baa meesha ka maqanoo waxaanay kuma dirsanayn tirada talada in shilin kasta oo xagga sare ka kordha ama cashuurta ku kordha inuu fuulayo kiilaha beriisa ama kasonkora ama jaqafka dhuxushaa inuu fuulayo ayaanay garanaynoo had iyo jeer dadka baamisarkee wax haystaa cashuurta lagu kordhiyaa waxay hoos ugu daadegtaaun dadka tafaariiqday hoos ugu daadegtaa qofka danyartaahee rubaca sonkortaa iibsanaya halkaasay tagtaa markaa dee common goodkii baad moodaa in fikirkii dowladda inuu ka maqan yahay dantii guud ee ummadda inay ka fikirto iminka markaad eegto xitaa waxaa la odhanayaa wadada maxayga wax badan oo halaasi aad maqlaysaayoo aan aan runtii dee horumarka marka dhinac ka egto ku jiri kara laakiin siday waxyaabuhu waatan somalidu tirahdo oo wada dhacmay siday u kala tarayaan baa loo kala guraay siday war qof baktiyayo oo halkan gidaarkan ku baktiyayo haddaad tirahdo lacagtii waddada keen de waxa weeyaan waa waa waa ha waxay waxay noqonaysaa inaad misleading inaad samaynaysa noqonaysa ha dadkii markaa sheeko aad moodo inaan doorasho iyadoo dhaweyn campaign lagu jiro oo dadkii wax lagaga samaysanayo oo waxyaabo badan oo khiyaal ah oo aan xaqiiqada ku salaysnayn aan realistic aan ahayn ayaad moodaa inay dowladdu ku mashquulsan tahay oon dadka danyartaa iyo arrimahooda iyo socially arrimaha dadka taabanaya aan xaqiiqda ah ee ay tahay basic in la dhiso aanay aanay dowladdu ku mashquulsanayn aad iyo aad baad mahadsantay mudan